warbixin ka soo baxday taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika magaciisana loo soo gaabiyo africom ayaa markii ugu horreysay waxay dowladda maraykanka ku qiratay in dad shacab ah ay ku dishay duqayn ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada maraykanka ee africom genaraal stephen towson ayaa shaaca ka qaaday in duqayn ka dhacday kunyabarow saddex iyo labaatankii februari sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka ay ku dileen laba qof oo shacab ah halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex kale oo shacab ahaa nasiib darro laba qof oo rayid ah ayaa lagu dilay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen duqaymo saddex iyo labaatankii bishii febraayo ka dhacay gudaha soomaaliya ayuu yidhi taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika genaraal stephen towson dadka uu maraykanka duqayntaas ku dilay sanad kadibna uu qirtay inay ahaayeen shacab waxay kala ahaayeen gabar dhalneed labaatan cisho iyo macalin dugsi qur-aan lagu magacaabo xuseen macalin cabdi xilligaas waxay dowladda maraykanka bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dadka ay ku beegsatay duqayntaas islamarkaana ku dishay ay ahaayeen dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab tallaabada uu taliska africom ku qirtay in duqayntii kunyabarow ay ku dileen dad shacab ah ayaa ah markii labaad oo maraykanku qirto in duqaymaha uu ka geysanayo soomaaliya ay wax ku noqdeen dad shacab ah horey waxay africom u qiratay in duqayn ka dhacday duleedka magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ay ku dishay laba qof oo shacab ah inkastoo markii hore ay dadkaas ku tilmaamtay inay ahaayeen xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab duqaymaha aan loo meeldayin ee uu maraykanku ka fulinayo soomaaliya ayaa wuxuu si indha la-aana ugu beegsadaa dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah kuwaasoo aanay jirin waxay galabsadeen marka laga reebo inay yihiin dad muslimiin ah oo allah rumaysan aroornimadii hore ee maalintii sabtida oo ay taariikhdu ku beegneed afar iyo labaatankii febraayo labada kun sagaal iyo tobanka oo ah saacado kadib markii ay dhaceen duqaymaha hadda maraykanka qirtay ee ka dhacay kunyabarow ayay idaacadda islaamiga alfurqaan booqatay goobihii ay wax ka dhaceen dadka aan waraysanay waxaa ka mid ah hooyada dhashay gabadha labaatanka beri dhalnayd ee uu maraykanku sheegtay dilkeeda taasoo qudheeda uu gaaray dhaawac waxayna hooyadan ka sheekaysay wixii dhacay habeenkaas aniga qolkaanoo dhex jiifaacnu ilmaha lasoo orda laba gabdho waaye markaa lasoo orda daashka waxaan lasoo aaday qolka qoli barsad waaye qolka markii qolka duleeshamaha gabdhaha lasoo orda cunugta anoo la taagan oon safe oo kacaba fariisanayo aa cunugta yarta maskaxdana ka dhahda anina gacantii markan saas iga dhacda hooyo cunugta waa dhimataan dhaa cunugta waa kudeysa cunugta waa iska dhiga saa-idaana u dhiig baxa war maxaa dareemaysaa hadda saa'id xanuun saa'id waa dareema wax kaa gaarin ma gacanta haa gacanta hilibka caadi u dhex gasho alxamdulilah marka wuxuu ilaahay kaga mahad waa markay wax soo dhacayeen meeqa saac ay ku beegna wallaahi mar anaga saas aa u seexan cabaar aan jiifno ay bilaabatay midii dambena waa mid saas wax u haligta tii dambe waa wax saas u haligta aniga firir le waxa gaara gabadha yartan maskaxda beesha alxamdulilah marka cunugtan labaatan beri meelahaasee dhalanta mulaaba ahaa wax oo ciidan miyaa idiin dhawaa mise dad shacab guryahooda ku sugan unbaad aheeda dad shacaba guryahana ku sugan ahayn mar dambe oo saa'id u dhiig baxaa wiilalaa noo soo gurmadeen sidaa laygu keenay isbitaalka ilyaas oo isna ahaa wiil da'yar oo la dhashay gabadha labaatanka beri dhalneed ee uu maraykanku dilay ayaa isagoo ku jira isbitaalka kunyabarow oo lagu dabiibayay wuxuu ka hadlay shucuurtiisa iyo cidda u geysatay dhaawacaas
ilyas halkay wax kaasoo gaaray jilibka maxaa jilibkaaga dhacay xabad hadda ka waran maxaa dareemaya goobtaad ku sugnayd gabadha yar ee ku geeriyo walaasha miya yaa wax u gaarsiiye markaas
hooyo toddobaatan iyo laba sano jir ah xilligaasna xanuunsanayd islamarkaana ah hooyada dhashay macalin xuseen macalin cabdi ayaa iyadana waxay ka warantay wiilkeeda uu maraykanku dilay iyo qaar ka mid a tilmaamihii uu lahaa ilaahow jinaad ku waraabe
hooyo magacaa aadama sheegow wax ma ogdeen wax jirin hooyo bal wiilkaada ka waran
adaabta lama tos tawxiidkiiyo toobooda sameema horda jiren ilaahow afeebi ilaahow afeebi meeqsanaa jirta hooyo todobaatan iyo laba wiilka ka waran ma curudkaada u ahaa maya maya kii u yidhaayo waay haye muxuu ahaa marka asiga olo maalin dimeedaas ahaay maalin dugsi qirashada maraykanka ee ah inuu dad shacaba ku dilay soomaaliya gaar ahaan deegaanka kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku soo aadaysaa iyadoo bishii maarso ee sanadkan bayaan ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu sheegay in maraykanka uu gowrac wadareed ka dhana shacabka soomaaliyeed ka geysanayo soomaaliya marka laga hadlo xaaladda dhabta ee ka jirta dhulka weerarada maraykanka uu ka geysanayo soomaaliya waxaa loo fuliyaa si aan kala joogsi lahayn ma jiro liis koobaya jaraa'imta uu ku kacayo maraykanka ay ka mid tahay in carruurta uu ka qafaasho goobahooda waxbarashada duuqeeyo xarumaha caafimaadka qoysas dhanna uu xasuuqo islamarkaana dilo hooyooyinka carruurta odayaasha qabaa'ilka iyo jariimooyinka kuwaas la midka ah ee uu kula kacayo muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bayaanku dhanka kale soo gudbiyey tirkoob rasmi ah oo caddaynaya tirada dadka shacabka ah ee ku dhimanaya duqaymaha maraykanka ee soomaaliya marka loo eego maktabka tirakoobka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan siddeetan iyo laba dhibic toddoba boqolkiiba howlgallada militari ee uu maraykanku fuliyey soddon iyo afartii bilood ee lasoo dhaafay wuxuu ku beegsaday dad shacab ah oo haba yaraatee wax xiriira la lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab badi dadka ku dhintay howlgalladaas waxay ahaayeen dad beeraley ah waxayna tirada guud ee dadka dhimatay ka yihiin soddon iyo toddoba boqolkiiba waxaa ku xiga dumarka iyo carruurta oo tirada guud ka noqonaya afar iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba halka dadka reer baadiyuhu yihiin kow iyo labaatan dhibic afar boqolkiiba ayaa lagu yidhi bayaanka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakad al-shabaab ilmujaahidiin hay-adda sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa warbixino isxigxiga oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in maraykanka uu si indhala-aana u beegsanayo dadka shacabka ah qofkii ay dilaanna ku tilmaamaan inuu yahay xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab africomku ma guuldaraysan oo keliya inay daaha ka rogto khasaaraha dadka shacabka ka soo gaaraya howlgalladeeda waxayna u muuqataa kuwo aan waxba ka gelin qoysaska ay noloshooda gebi ahaanba burburayso ayaa lagu yidhi warbixin bishii abril ee sanadkan ka soo baxday hay-adda amnesty international ehlada dadkooda ay dhinteen waxay isweydiinayaan su-aal ah muxuu maraykanku u beegsanayaa dadkooda waxaa sidoo kale duqaymahan la iska weydiinayaa su-aalo ah sida africom ay u ilaalin karto xeerarka caalamiga ah waxaa sidaas ribarian castner oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda amnesty international inkastoo weli diyaaradaha maraykanka ay dul hayhaabayaan deegaanada koonfurta soomaaliya ayna si joogtaha u fuliyaan duqayme ay dad shacaba ku gumaadaan ayaa haddana waxaa la isweydiinayaa shacabka soomaaliyeed masheedda ayuu ka daawan doonaa gumaadka uu maraykanka kala kulmayo mise ummaddu way iska difaaci doontaa duulaanada horarka ah iyo gumaadka waxxushnimada ah ee ay kala kulmayso maraykanka horta adeer gaaladaani ma kala jeclaa soomaali ama muslim ma kala jeclaa kelmadda ay leeyihiin maaragta annagu dagaalyahaniintaan beegsanaynaa waxba kama jiraan dadka shacabkaa ay rabaan inay maaragtay ku qaldaan ilaa muddo intay nimankaa dalka soo galaan dadka shacabka ah ay leynhayeen miday baabuur marsiyaan iyo miday madaafiic ku dilaan iyo miday toogtaan inta beereley ay dileen shabeellada hoose iyo meelo lamida waa la ogsoon yahay marka shacabkaa laga rabaa inaysan maaragtay hadalkaas aysan rumaysan oo ma kuwa ay aragnimo qaataan inta gooroo shacab ay dileen ama oo duqeeyeen oo beerahooda ku laayeen oo guryahooda ku laayeen nimankan mujaahidiinta la diridaysa iyo dadka shacabka ah oo beeralayda ah waa u sinan yihiin soomaali waa u soomaali muslimna waa muslim buu u yahay dilkaa ka sokowga dalkii muslimka oo dalkiina ahaa oo dalkii soomaaliyeed ahaa ayay gaala duulaan ku timid markaa de far baaba idinku waajibay waajibka guta ma adduunyadan waa laga tegaya qofkii malagiisa galay saacadiisa dhaafi mahayo imisa maaragtay cudur caadiya iskaga dhimato marka ummadda fadhiga ka kacaan leedahay oo hubka qaad marka ummadda saasaan leenahay adeer
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز